بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله كتاب الاذان الاذان لغه والاعلام الاعلام واوغيسين الاذان لغه والاعلام بدون مد لمدي مايو اذان لدهي مايو اذان وخطا ولحني alaadaan sawaab ma aha sawaabka waxaa waye alaadaan in la yidhaahdo oo aan la madin luqa ahaan waa aliclaam wa adaanu min allahi wa rasuulih ila annaasi yowma alxaji alakbar wa adaanu min allahi wa rasuulih ay iclaamu min allahi wa rasuulih waa ogeysiin waay waxaana laga soo ishtiqaaqay bay yidhahdeen culammadu min aladan aladaan waa mushtaqun min aladan aladan oo laba hamsada iyo daalkaba la fadxinayo waa alistimaac waa dhegaysi wa fi sharci adaanka waxaa la yidhaahdaa aliclaamu biwaqti الsalaati بألفاظ مخصوصة الأذان في الشرع والإعلام وأغيسين وعادتك الأغيسين يا بوقت الصلاة صلاة وقت هذا أذانك وقت صلاة إن ذاتك الأغيسين لكن محل وأغيسين يا بألفاظ مخصوصة ألفاظ قارة أو شرعك أو شاقي أيا لغو أغيسين يا adinka alfaadiisa khaaska ah dhammaanteed waa dikru اllaahi caza wajal takbiiraa lagu bilaabayaa kalimatu tawxiidna waa lagu khatimaya laa ilaaha ila اllah qaala alxaafid raximah اllah qaala alqurطubiyu wagayruh qurطubiya hayrkii waxay yidhaahdeen aladaanu على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة أدنك أيضا لقب ألفاديسا إني يرتهي على قلة ألفاظه مشتمل وحو كلان سنة يوير على مسائل العقيدة مسائش عقيدة ده. أدنك أيضا ألفاديس أي كوابان تهي أدنا مسائش عقيدة وكلان سنة يا. لأنه بدأ بالأكبرية محايا لو عقوب بالأوضي بالأكبرية يعني التكبير هو. وهي أكبرية تتضمن وجود الله وكماله وهي كل سنة إلهي جريتان كيسة هي كمالك الله سبحانه وتعالى يعني الله أكبر الله أكبر وهي كل سنة إلهي جريتان كيسة كمالك الله سبحانه وتعالى ثم ثنى بالتوحيد كدي من التوحيد أي كل بيو كحجيين وأشهد أن لا إله إلا الله ونفى الشريك شريقين وأنفيي إن إلهي وحلا وذاغا أي سنجرين أيال غشاغ ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم توحيد كوحا كوحيقا إن رسالة الله صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة kadibna wuxuu dadka ugu yeerayaa mu'adinka daaco makhsuusa oo gaara caqiba shahaadati birisaala markuu ka marqaati kaco risaaladii nebiga calayi salatu wasalaam kadib wuxuu dadka ugu yeerayaa daaco gaara oo wakhtigaa looga baahan yahay liannaha laa tucrafu maxaa yeelay daacadaasi lama garanayo ilaa min jihati rasuul sala allahu calayh wasalam ilaa jihada rasuulka mooyaane saas darteed aa la isku daba dhigay buu leeyahy markuu yidhaha ashhadu anna moxamedan rasuuluullah oo uu qiro risaaladii moxamed lala soo diray calayhi salaatu wasalaam inay xaq tahay moxamedna calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay uu yahay ayuu wuxuu ku xijinayaa inuu dadka ugu yeero daaco gaar ah oo nebi moxamed la yimid sala allahu calayhi wasalam daacadaasi gaarkaah dadka ugu yeeraya waa maxay waa xayi cala asalaa salaadda u kaalaya wey salaadu dadka ugu yeeraya daacada maqsuusadu sheegaya waa salaadda ثم دعا kadibna wuxuu ugu yeehay ila alfalaaxi falaax iyo liibaan wa huwa albaqaa'u daa'im waana baqaa yacni baaqi noqosho daa'ima wey wa fiihi اlishaaraةu ilى اlmacaad waxaa ku waxaana ku jira weyli in la ishaaro ila اlmacaad yacni noqodka iyo meesha loo noqonaayo maalinta qiyaamo in la ishaaro uma acaada maa acaada tawkiidan kadibna wuxuu soo celiyey buu yidhi wuxuu soo celiyey tawkiiddan buu u soo celiyey hadalka hore u adkaynaya maxaa yeelay markuu qofka xaya cala asalaa xaya cala alfalaax yidhaahdo muxuu ku soo noqonayaa allaahu akbar allaahu akbar idan marka wuxuu ugu soo celinaya waxa uu soo celiyey waa tawkiiddan tii horaa la xoojinaya wayaxsulu min aladaan aadaanka waxaa kaku xasilaya buu yidhi aliclaamu bidukhuuli اlwaqt in dadka la ogeysiiyo in waqtigii soo galay kow waadducaa'u ila aljamaaca iyo in jamaacada loogu yeero waa labo wa idhaaru shacaa'ir alislaam iyo shacaa'irta islaamkoo la muujiyo fawaa'idaasoo dhan waxay ku jirtaa fi ladaan salaadana dadka waa la ogeysiinayaa jamaacadana waa loogu yeerayaa inay salaatuljamaaca ka soo qayb galaan waxaa kaloo la muujinayaa shaciira min shacaa'ir alislaam shacaa'ir alislaamaa lagu muujinayaa sida towxiidka iyo wixii la mida marka adinka fawaa'id fara badanaa ku jirta oo kuwaasi ay ka mid yihiin qaala raximah اllah baabu bad'i اladaan wuxuu baabu yahay bilaawgii adinka baabkan wuxuu ku saabsan yahay bilaabidda adinka iyo goorkii la bilaabay adinka iyo intaanan adinka la sharciyaynin ka hor maxay samayn jireen saxaabadu maxaa la isku ogeysiin jiray salaada wa qowluhu caza wajal waidaa naadaytum ila asalaati ittakhaduuha huswan walaciba dalika biannahum qowmun laa yacqiluun waidaa naadaytum ila asalaa haddaad salaadda ugu yeertaan ittakhaduuhaa salaadda waxay ka dhiganayaan huswan jeesjees walaciban iyo ciyaar daalika arrinkaas wuxuu ku dhacayaa oo salaadda ay ugu ciyaarayaan biannahum ay bisababi annahum qowmun inay yihiin qolo laa yacqiluuna aan waxba garanayn waa qolaan caqli iyo faham midna lahayn wa qowluhu waidaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumuca ay fascaw ilaa dikri اllah idaa nuudiya waa haddii la yeero oo dadka loogu yeero lisalaa min yowmi اljumuca maxaana loogu yeerayaa waa biladaan adinkaa loogu yeeraya yeeritaanku adinkuu ku dhacaya qaala xadaanaa cimraan ibnu maysara قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أبو قلابة مقعيس ومعروف قال وحر ذكروا النار نارت أي شيئين والناقوس إيا قنبليلك فذكروا وحي شيئين اليهود يهود أي شيئين والنصارى إيا نصارى فأمر بلال بلال وحل أمري أن يشفع الأذان أذان كإنه لبلبيه waan yuutira aliqaamata iyo iqaamada inuu witri ka dhigo sidaasaa bilaal la amray radia allaahu canhu anas ibni maalik radia allahu canhu wuxuu yidhi dakaruu naara dakaruu waxaa naarta sheegaya waa asaxaaba radia allahu canhum waxaa la yska warsaday xadiidku waa soo ikhtisaariyey halkan waana noo imaan doonaa asoo saan ka faahfaahsan saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waxay ka wada hadleen waxay isticmaalaan oo ay ku ogaan karaan in wakhtigii la gaaray sidee dadka lagu soo ogeysiin karaa salaadda wakhtigeeda in la joogo iyo jamaacada in la soo xaadiro qoloba waxbay sheegtay qolo waxay yidhahdeen dabaa la shidayaa dakaru naara macnaheeda waa sidaas dabay sheegeen in la shido oo dabkaasi astaan iyo calaamad looga dhigo salaadda wakhtigeeda in la gaaro qolo kale gambaleelay sheegto waxay yidhahdeen waa in gambaleel la yeeriyo wakhtiga salaadda haddii la gaaro waxay sheegeen marka yahuudda iyo nasaarada inay gambaleellada iyo waxyaabaha isticmaalaan arrimahaasoo dhan marka waa laga jeestay wuxuu yidhi fa umira bilaalun bilaal baa waxaa la amray marka an yashfaca aladaana adinka inuu laba shafci ka dhigo wa an yuutira aliqaama iyo iqaamada ama aqinka inuu witri ka dhigo waxaa laga soo reebayaa ila aliqaama wa an yuutira aliqaama ila aliqaama sida xadiidka noogu imaan doonto قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ana bna cumara radia allahu canhuma kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen xiina qadimuu lmadiinata markay magaalada yimaadeen madiine markay yimaadeen yajtamicuuna waxay ahaayeen kuwa kulma fayataxayanuuna asalaata salaada ayay waxay la sugaayeen wakhtigeeda ee yuqadiruuna axyaanaha wakhtigeeday qadaraayeen fayataxayanuuna asalaa salaada wakhtigeedii ayay qadarayeen macnaha waxay qiyaasayeen wakhtiga salaada markii in la gaaro ay ogaadaan ama ay qiyaasaan ay tukanayeen laysa yunaadaa lahaa looma adimaynin buu yidhi salaada fatakalamuu yowman fii dalik maalin bay arrinkaa ka hadleen way iswarsadeenoo arrintaas ayay iska warsadeen faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen ittakhiduu naaquusan midla naaquusi nasaara waxaad samaysataan gambaleel la mid ah gambaleelka nasaarada oo kale wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhahdeen bal buuqan midla qarni lyahuud waxaad samaysataan bay yidhahdeen buuqan ay ittakhiduu buuqan buuq samaysta buuqa macnaheedu waxaa waaye buunka la yeerinaya buuqu waa buun yacni buunka la yeeriyo waaye midla qarni lyahuud oo buunkii yahuud oo kale ilaa ayagaa buunka isku yeeriya markay salaadaha iskugu yeerayaan ama ay tukanayeen cibaadaysanayaan yahuudda faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi awalaa tabcaثuuna rajulan ma waadan diraynina buu yidhi nin yunaadii bisalaati salaada dadka ugu yeera faqaala rasuulu اllah salى اllahu alay wasalam yaa bilaal qum fanaadi biالsalaa nabiga alay slat slam wuxuu yidhi bilaalu istaag oo fanaadi biالsalaa salaada dadka ugu yeer markii la leeyahay bilaalu istaag oo salaada dadka ugu yeer markuu nebigu leh sal slam macnaheeduma waxaa waaye in addinkii la sharciyeeye miya waxay yidhahdeen culammadu maya addinka weli markaa lama sharciyeyn laakiin bilaal dadka wuxuu ugu yeeraya salaada asoo dhahaya asalaata jaamica asalaata jaamica lafdigaas ugu yeeraaya bay markay kelimaddaa maqlaan ama hadalkaas ay ka maqlaan bilaal radia allaahu canhu ayay soo xaadirayeen waa intaanan addinka la sharciyeynin ka hor adinka sababtii lagu sharciyeeyena waxaa lahaa cabdullaahi ibnu zayd ibni cabdi rabbihi radia allaahu canh ninkaasaa riyo ku arkay wuxuu ku riyooday ayadoo lagu leeyahay sidaas u adin allaahu akbar allaahu akbar ilaa aakhir aadaan ayaa la baray fi nowm waa hurdada waa ku riyooday markaasaa la yidhi salaadaha sidaas u adin ama u adimo isticmaala kelimaadkaas riyadiisii ayuu nebigu u sheegay sala allahu caleyh wasalam markaasuu yidhi rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxaad bartaa buu yidhi bilaal fa innahu andaa minka sawtan asaa kaa coddheer bilaal asaa kaa coddheere bilaal bar buu yidhi wixii aad riyada ku aragtay cabdullaahi ibni zayd radia allaahu canhu bilaaluu baray addinka sidii uu riyada ugu arkay buu u baray markaa kadibaa cumar radia allahu canhu wuxuu yidhaahday anaa hore ugu riyooday buu yidhi arrinka cumar radia allahu canhu waa muusan sheegin laakiin asaa uga horreeyey cabdullaahi ibni zayd ibni cabdi rabbi lakiin cbdullah ibn zaydaa soo sheego nebiga u sheegay sala allah alay slam halkaasaa waxaa ka yimid mashruuciyat اladaan adinka sharciyeyntiisa dariiqadaasay ku timid oo sababteeda waxaa lahaa saxaabigaas radia allahu canh cabdullahi ibni zayd ibni cabdi rabbi baabun aladaanu manaa manaa wuxuu baab u yahay adinku waa labo labo يعني wtri ma ahan kelimaadka adinka labalaba laysku raacinayo xadaثna سulayman بن xرب qال xadaثna xamaad بن زaيد عan simaak بن caطية عan أyوب عan abi qilاabة radي الlaه عanه عan abi qilاabaةa عan أنس radي الlaه عanه qaala wuxuu yidhi umira bilaal bilaal waxaa la amray an yashfac الأdاna adinka inuu shafci ka dhigo oo labalaba ka dhigo وan yuutira الإqaamaةa iyo iqaamada inuu witri ka dhigo إla الإqaamaةa ilaa iqaamada mooyaane aqrinka laba ayaan witri buu ka dhigaya ila aliqaama ila aliqaama macneheedu waa ilaa qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa ayada hal laga dhigi maayo labaa laga dhigaya xadadanaa muxamed huwa ibnu salaam qaala akhbaranaa cabdulwahaab althaqafi qaala akhbaranaa khaalidun ilxadaa can abi qilaaba can anas ibni malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa kahura annaasu markay dadku bateen qaala wuxuu yidhi dakaruu waxay sheegeen an yaclamuu waqta asalaati inay salaada wakhtigeeda ogaadaan bishayin yacrifuunahu shay ay ku garanayaan inay ku ogaadaan arrinkaasay isku soo qaadeen fadakaruu waxay sheegeen an yuuruu naaran inay dab shidaan ow yadribuu naaquusan ama gambaleel ay garaacaan fa umira bilaalun bilaal waxaa la amray an yashfaca aladaana wa an yuutira aliqaama inuu addinka shafci ka dhigo aqinkana oo witri ka dhigo kelimadda ila aliqaama oo sanadka hore ku jirtay culamada qaar waxay yidhahdeen waa ayuuba iskale radia raximah اllah ayuub asakhtiyaani ayaa iskale ziyaadada ah ila aliqaama baabun aliqaamatu waaxidaة ilaa qowlahu qad qaamat الصalaaة aliqaamatu waaxidatun iqaamadu wuxuu yidhi waa waaxidatun waa mid keliya macnaa waa la kelikeliyeenaya macnaa waaxid waaxida laga dhigaya ilaa qowlahu ilaa hadalkiisa mooyaane qad qaamat الصalaaة uu leeyahay oo qad qaamat الصalaaة laba jeer uu leeyahay xadadanaa cali bn cabdillaah qaala xadadanaa ismaaciil bn ibraahim waa ibnu culaya qaala xadadanaa khaalidun khaalidun اlxadaa can abi qilaaba can anas bni maliki radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi umira bilaalu an yashfaca aladaana wa an yuutira aliqaama qaala ismaaciil ismaaciil ibni ibraahim ibnu miqsam kunyadiisa waxaa la yidhaahdaa kunyadiisa waa maxay ibn culaya ay cabdi maalik abu bishir wiil jahmiya u dhalay wiilkiisa jahmigaa kaay waa magaciisa ya wiilkiisa ibraahima la yihahdo wiil jahmiyo ibraahim la yihahdo u dhale asigana waa imaam min a'imati الsunna qaala ismaaciil ismaaciil wuxuu yidhi fadakartu liayuuba ayuub ayaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi ila aliqaama riwaayaddan waxay caddaysay ila aliqaama cidda iska leh ismaaciil wuxuu yidhi ayuubaan u sheegay markaasuu yidhi ila aliqaama wa an yuutira aliqaama ila aliqaama kelimadda marka ila aliqaama isatnahaasi waxaa iska leh ayuubaa iska leh baabu fadli التأdiin wuxuu baabu yahay adinka fadliga uu leeyahay xadadanaa cabduلlahi bn yuusuf qaala akhbaranaa malik can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata radi allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaala wuxuu yidhi idaa nuudiya liلصalaati haddii salaada yani dadka loogu yeero la adimo adbara الshayطaanu shayطaanku waa jeesanaya walahu طuraadun walxaal lahu shayطaanku uu leeyahay طuraadun aaryo iyo dhuuso uu leeyahay xataa laa yasmaca ta'diina ilaa uusan adinka maqal isauusan adinka u maqal macnaha waa baxsanaya waa cararayaa asoo aariya ay ka socoto sababtuna waxaa waaye bay yihahdeen culimmadu waa min shiddati khawfihi waa fulay shaydaanku markuu adinka maqlana fulaynimo darteed ayay aaryada uga imaanaysaa waana cararaya asoo ka cararaya marka in dhegihiisu ay ku dhacdo towxiidka faidaa qada nidaa'a hadduu adinka dhammeeyo mu'adinka aqbala waa soo qaabilayaa shayطaanku xataa idaa huwiba biالصalaa huwiba bimacnaa idaa uqiima biالصalaa ilaa salaada la aqimo altawiib waa aliqaama altawiib ama yani huwiba waxaa laga keenay min haaba haaba bimacnaa waa rajaca waa soo celin waay xataa idaa huwiba biالصalaa haddii salaada la aqimo adbara waa jeesanaya adinkuu cararaya kadib waa soo noqonaya haddana markii aqankii la gaaro cararaya xataa idaa qada tawiiba ilaa uu mu'adinka dhammeeyo aqanka aqbala waa soo qaabilaya xataa yakhtira bayna almar'i wa nafsih ilaa qofka iyo naftiisa uu kala dhex galo shayaan waa mashquulinaya yaquulu wuxuu leeyahay udkur kada udkur kada soo xasuusa waxaas waxaas soo xasuusa waxyaaba badan ayuu qalbigaaga ku soo ridaya limaa lam yakun yadkuru wuxuusan ahayn mid xasuusta ayuu soo xasuusinaya xataa yadalla arajulu ilaa ninka uu noqdo laa yadri midaan garanaynin kam sallaa intuu tukaday heer wuxuu gaarsiinayaa qofka uu garo waayey inta ragcee tukaday arrintaasuna aaday u dhacdaa waxyaaba badanoo qof kusoo ridaya markuu salaada galo ayuu kuu imaanayaa markaasuu wax badanoodan xasuusnayn ayuu maskaxdaada kusoo ridaya waxyaaba badanoo laga yaabo inay muhiim ku yihiin laakiin aad ilowsaneed wuxuu kaaga faa'iidaysanaya inuu halkaa kugu soo xasuusiyo markaasaa qofka shaygii markuu ku soo dhaco waxaa gelaya deg deg waxaa laga yaabaa in maskaxdiisa walwal galow is yidhaahdo wixii ama waxyaabihii uu markaa ku fakiraayey ee ilowsanaa in wax muhiima u ahaayeen salaadda dhanaa la dheeraanaysa wakhtiga dhanaa wuxuu la noqonayaa cidhiiri maskaxduna waxay guda gelaysaa inay ka sheekaysato sidii waxaasi uu ku heli lahaa ama waxaasi uu qaban lahaa heer marka wuxuu gaarsiinayaa qofka uu garo waayo inta uu tukanayo salaaddu adan ka waswaasinaya laakiin waxaa nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam haddii qofka shaydaanku uu sidaa u galo inuu bidixdiisa acuudu billahi min ashaytaani arajiim inta yidhaha saddex jeer oo bidixda u tufo tufiddu maaha inuu candhuuf tufaayo maa waa aaryo waaye yacni waa neef dhinkiisa bidaxuu neefyar u tufaya khafiifa ma ahan candhuuf dadka qaar si xunay u fahmeen markaasuu inta dhinaciisa bidix u jeesto dadka candhuufaya isagoo markaa lahaya waxaa waaye nebigaa yidhi calayh isalaatu wasalaam nebigu candhuuf kuma dhihin laakiin waa neefyar waa afuufaysa keliya lama raba inaa candhuuf iyo tufto maaha saddex jeeraana samaynaysa adoo wax yar u iilanaayo dhankaaga bidix si shaydaanka iyo waswaaskiisa uu kaaga baabao xadiidkan wuxuu tusinayaa fadliga adinka uu leeyahay iyo sida shaydaanka oo uga cararaya adinka waxay kaloo yidhaha culimmadu xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in adinka kor loo qaado maxaa yeele shaydaanku inuu maqlow ka cararaya adigana waa inaad la daba gasha marka codkaaga aad kor ugu qaado sida u maqashiin lahayd dhagihiisa ugu dhici lahaayeen ha fogaado ha carare ilaan asiga wuxuu ka baxsanaya waa maxay adinka uu ka baxsanaya axaadiid fara badanaana ku soo aroortay fii fadli اladaan adinka iyo fadliga uu leeyahay axaadiid badanaa ku soo aroortay xadiidkan waa ka mid waxuu kale xadiidkan tusinayaa cadaawada shaydaanka iyo siduu ugu dadaalaayo in banu aadamka uu ka fasahaadiyey cibaadadooda waa cadow sida ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala cadownimadiisana ay tahay mid aad iyo aad u daran lidaalika wax yar oo khayra uma ogola inuu qofku gaaro shaydaan wax yaroo khayra qofka uma ogola waa ka xasdaya wuxuuna isku dayayaa uu dadaal badan ku bixinayaa siduu uga fasahaadin lahaa cibaadadaas markuu awoodi waayey salaadda inuu kaa gooyo oo taarku salaad aad noqoto wuxuu isku dayayaa inuu ayadana kaa mashquuliyo xataa fii daakhiliha ma kugu daynaayo markaasuu wuxuu salaadda markaad gasho wuxuu kugu bilaabaa sheekuu kugu bilaabay iyo waxaasi waxaa soo xasuuso salaadda dhexdeeda kugu sheekayna si maskaxdaadu ay u mashquusho khushuucaagu u yaraado oo aad gaarto heer aad gara weyso waxa aad tukatay qaala raximah اllah baabu rafci sawti biاnnidaa wuxuu baabu yahay rafci sawt codka oo kor loogu qaado biاnnidaa'i adinka wa qaala cumar ibn cabdilcaziiz raximah اllah cumar ibn cabdilcaziiz wuxuu yihi adin adaanan samxan wailaa factazilna adin adin buu yidhi adaanan samxan adin samxiyao wanaagsan oon takalluf lahayn adin wa ilaa haddii kale factazilna naga dheerow oo naga fogow waxba ha noo adimine sidaasuu yidhi cumar ibn cabdilcaziiz sidaa markuu leeyay cumar wuxuu ahaa amiir cala almadiina magaalada madiine ayuu amiir ka ahaa raximah ullah marka wuxuu dhaliilay nin mu'adin uu ahaa marka oo masaajidka ka adimayay waxayna yidhahdeen culammadu cumar ibn cabdilcaziiz inuu hadalkan yidhahdo waxaa keenay mu'adinku wuxuu ka arkay bay yidhahdeen altadriib yacni tadriibka waxaa la yidhahdaa codkoo la jiijiido fi ladaan arrintaasna culamadu waa ka digaan codkoo la jiijiido ilaa qofka uu khushuucaba ka saaro codkii ma ahan taasi rafcu sawt rafcu sawt waa codka inaad kor u qaado adigoo kelimaadka addinkana muujinaya amaa jiijiidka addinka la jiidaayo oo la dheeraynayo oo halkii alif laba laba alif laga soo saarayo kaasi ma ahan adin saxiixa maaha adinkaasi qalad badanaa ku jira culimmaduna way ka digeen adinkaasi xujona ma ahan xaramkaa looga adimaa xujo maaha ninka xaramka joogaa asaa la rabaa inuu sharciga raaco hadduu mu'adin yahay hadduu keyrkii yahaba culimmadii xaramka wax ka dhigaysay joogtay laftirkooda inkirsan adinka noocaas ayagoo haddana meeshii wax ka joga waxay adinkaan sawaab maaha tadriibaa ku jira adinka noocaas adin saxa maaha yacni adinka ma ansaxaya ma aha laakiin qaabka loo addimaayo waa qaab qalad ku jiro maxaa yeele waxaa la rabaa xuruuftan in la bayaaniyo ayadoon waxba la siyaadinayn oon la kordhinayn marka wuxuu yidhi waxaad addintaa adin samxi ah oo aan takalluf lahayn adin wa ilaa factazilna haddii kale naga dheerow oo ka fogow macnaha adinka ka wareeg ha noo addimin xadaثna cbdاللahi بn yuسف qal aخbarana maliك عan cabdالرaحman بn cabdالlahi بn cabdالرaحman بn abi sacصacةa الأnصاariي ثuma الmaaziniي can abihi aabihiisuu ka wariyey أnnahu أخbarah أna abaa سacيidi الkhudriي radي الlahu canهu qaala lah abu saciid baa wuxuu ku yidhi إnii araaka aniga waxaan ku arkaa تuxibu الغanma واlbaadiya inaad ariga iyo baadiyaha jeceshaan kuu arkaabu faidaa kunta fii hanamika haddaad arigaaga dhex joogto ow baadiyatika ama baadiyadaada haddaad joogto faadanta bisalaati oo salaadda aad u adinto farfac sawtaka binnidaa codkaaga kor u qaad farfac sawtaka codkaaga kor u qaad binidaa'i adinka adinka la jahar oo si fiican kor ugu adin fainnahu laa yasmacu ma maqlo madaa sawti lmu'adin mu'adinka sawtkiisa iyo codkiisa yacni intuu gaaraayo ma maqlo jinnun jinni ma maqlo walaa insun iyo insi walaa shay-un iyo shay ilaa shahida lahu yowma alqiyaama ilaa maalinta qiyaama u markhaati kacaya codka mu'adinka meeshuu gaaro inta ku noolo ee ee makhluuqaad ee joogta insi iyo jinni iyo waxay doonaanoo kale oo ashyaada kale ka mid a ma maqlaan mu'adinkaasi codkiisa ilaa maalinta qiyaama ayaga uga markhaati kacaya inuu ku dhawaaqaayo kelimatu tawxiid uu shahaadada qiraayay waxaa maqlaya insiga iyo jinniga iyo shay walba oo maqla adinka ama adinka uu gaaro xadiidkaa marka waxaa ku sugan fadiila cadiima lilmu'adiniin fadiilo weyn ayaa ugu sugan dadka mu'adiniinta ah ee salaada adima qaala abu saciidin abu saciid wuxuu yidhi samictuhu min rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam hadalkan markuu sheego wuxuu caddaynayaa inuusan hadalkan ahayn min cindihi ma ahan buu le waxa aniga iska idhi ee waxaan ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam hadalkan waxa dhahaya waa nebiga sala allahu caleyh wasalam qowluhu jinnun walaa insun walaa shay wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar daahiruhu yashmalu alxayawaanaat waaljamaadaat xadiidka daahirkiisa waxaa waaye inuu kulansanayo alxayawaanaat waaljamaadaat xayawaanaadka iyo jamaadaadka jamaadaadka waxaan ruux lahayn baa la yidhaahda sida derbiyada dhagaxda geedaha ciidda waxyaabahaas oo dhan marka xadiidka daahirkiisa walaa shay-un maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya alxayawaanaat waljamaadaat dhammaantood insi iyo jinni keliya ma ah wax kasta oo sawtulmu'adin gaarayaan waa soo gelaya wa yu-ayiduhu waxaana xoojinaya buu yidhi maa fii riwaayati ibni khusayma riwaayadda ibni khusayma lafdiga ku jira uu leeyahay laa yasmacu sawtahu shajarun walaa madarun walaa xajarun walaa jinnun walaa insun ma maqlaan buu yidhi codkiisa shajarun geed walaa madarun walaa xajar madarku waa dhoobada iyo wixii la mida walaa xajarun iyo dhagac walaa jinnun walaa ins waxyaabahaasoo dhan ma maqlaan sawtu lmu'adin ilaa way u markhaati kacayaan maalinta qiyaama waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo markii la leeyahay ma maqlaan ilaa hadday maqlaan waa u markhaati kacayaan jamaadaadku see wax u maqlaayaan jamaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala hadduu doono waa maqashiinayaa iraada alla siiyaa subxaana wa tacaala hadduu doono waxbay jeclaadaan jamaadaadku iraadooyin bay leeyihiin adilo badanaana tusinaysa jamaadaadku inay iraado yeelan karaan oo jidaarkii iyo derbigii labadii agoon ay lahaayeen ama hoostood waxa ku asturan ee kaydkaha yani labadii agoona iska lahayd ama labadii ilmooday lahaa oo yani cunugii lahaa waalidkiis ay dhinteen allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhahday faama aljidaaru waxaa ku jirta yuriidu an yanqada faaqaamahu yuriidu macneheedu waa maxay wuxuu doonaayey mufasiriinta markay aayadda fasirayan waa isku khilaafeen yuriidu an yanqada qaar waxay dhahen waa majaaz maxaa yeelay derbigu iraado ma leh culamada qaarna waxay ihahdeen may waa cala alxaqiiqa majaaz lagu ximbaari maayo xaqiiqa lagu ximbaaraya yuriidu an yanqada derbigu iraadou yeelan karaa waxaa kaloo ka mid a adilada tusinaysa haadaa jabalun yuxibunaa wa nuxibuhu jabal uxud markuu nebigu soo agmaray calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi kani waa buur haadaa jabalun yuxibunaa waa buurna jecel buy wa nuxibuhu annaguna waa jecelna muxuu u sugay buurta uxud maxabaya jacayl buu u sugay waxaa kaloo jira nebiga calayi salatu wasalaam dhagax markuu soo maro mar walba nebiga salaamaya calayhi salaatu wasalaam waana dhagax rasuulkuu salaami jiray sidaasoo kale axaadiidka qaar waxaa ku soo aroortay tasbiixu طacaam cunnadu inay tasbiixsanayso raashinka la cunaya inay tasbiixsanayaan wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum marka allah subxaana wa tacaala hadduu doono jamaadaadka iraado iyo doonis ayuu gelinaya sidaasoo kale maqliduna waa la mid marka xadiidka waa caam wax walba oo maqla way soo gelayaan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin